shariif axmed taajir waryaha gada times ee gobolka gada soo dhowow
waad maaqsantahay shaaficiyo saacadihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada ka tirsan gobolka jado ee ka daayay amaba ka socdo roobabkii idiga oo dadku ay inta badan ay u daahiqabeen waxaana roobabkaana haatan si buuxda si weyn uga da-yeen degmooyinka baled xaawo iyo sidoo kale deegaanada markaasi ka agdadhow degmada gobolka soomaaliya waxaana xusid mudan in roobabkan ay ka da-een degmooyinka gargaara iyo sidoo kale deegaanada ku hareeraysa
waa tahay roobabkan ilaa iyo hadda ma da-ayaan marka mase waa roobab da-ay oo laga soo gudbay
shaaficiyo roobabkan waxay bilaabdeen saacado ka hor waxaana haatan ay kasoo toga daayaan deegaanada baled xaawo iyo sidoo kale deegaano badan oo markaasi hoostaga degmada gobolka soomaaliya oo iyagu ay maalmahan ay ka socdeen iidhaamin markaasi loo xameenayo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen waxaana roobabkan ay ku soo aadayaan sulay dadka iyo dunyaduba ay markaasi la daalaadhacayaan jiifkii ay ka reebatay abaaraha xooga badan ee markaasi gobolka jado
hagaag shariif marka biyodhaamintii ma joogsatay mar haddii raxmadii eeba timid oo dadka ay qabowsadeen
shaaficiyow roobabkan waxay ka dacayaan qaybo badan oo markaasi ay ka jireen abaaro waxaana sidoo kale weli aysan ka dayin roobab deegaano oo miyi ah oo markaasi ay abaaro ay ka jireen runtii biyodhaamintii qaybo kamid ah haatanba meelihii la gaarsiiyey waxaa haatan ka daayo roobab marka waxaan filayaa in wixii hadda ka sarbeeya deegaanada ee hadda roobku ay ka day in aysan gaari doonin isbadaamin maadaama jidku ay inta badan ay waxyeelo ay ka soo gaaraan roobabka markaasi ka daa gobolka jado deegaanada kale ee abaaruhu ay saameeyeen waxaan filayaa in la sii wadi doono gurmadkooda sida ay sheegeen dadka amada ay codsanayaan dadka ay abaaruhu ay saameeyeen
waqti xaadirkan beled xaawad igala hadlayso roobab miyaa ka daaya
shaaficiya wakti xaadirkan aan kula hadlayo baled xawo taageerada markaasi ay ku jiirsadeen dadka iyo dunyada waxaana saacadihii ugu horeeyay ee deegmada baled xaawo markaasi halkaas ku jiray ku socodka dadka iyo sidoo kale maadaama roobka uusan kala qaad lahayn inkastoo degmada baled xaawo ay ka jirtay kuleyl zaaida islamarkaana maanta ay utahay maalin qabow maadaama raxmadii eebe ay maanta sodol furfanayso dadku waxay inta badan ay ku sugan yihiin gunyahooda maadaama uu roobkoodan uu haatan ka socdo baled xaawo
waa tahay shariif aada baa u mahadsan tahay